subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbe waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa yeelanaya fadhi xasaasi iyo walaac laga muujiyo fadhiga baarlamanka madaxweynaha dalka ayaa maanta hortegaya golaha sharci dejiyaasha dalka iyo foodo ka dhalan karta kulan maanta ay yeelanayaan xildhibaanada baarlamanka dad iskood isku soo abaabulay ayaa banaanbax ka dhigay xaafado qaar ee magaalada muqdisho madaxweynaha dalka ayaa loogu baaqay inuu iska casilo talada dalka xilli la sheegay dalka inuu galay waaqlalaaso siyaasadeeda faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dab khasaare kala duwan geystay oo ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho golaha midowda murashaxiinta ayaa ka digay in golaha shacabka uu qaado debindaabo lagu samaynayo xasiloonnida iyo geedi socodka doorashooyinka dalka ciidamada amniga maamulka puntland ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey booraha calmadow si loogu garowsado dhagar ay wadaan kooxda argagixisada daacisha iyo in ka badan afartan qof oo ku geeriyootay tiro intaasi ka badanna oo ay ku dhaawacmeen kadib weerar bambaani ah oo ka dhacay dalka afghanistan waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doroonibay kan iyagio fisan xildhibaanada baarlamanka ayaa yeelanaya fadhi xasaasiya iyo walaac xoogan oo laga muujiyey fadhi maanta ay yeelanayaan baarlamanka soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha dalka ayaa maanta hortegaya golaha sharci dejiyaasha dalka xilli laga cabsi qabo in fowdo ay ka dhalato xildhibaanada baarlamanka kulankooda maanta wararkii u dambeeyey kulanka xildhibaanada waxaa faahfaahinaya ishana ku hayay waryaheena faysal cabdi faarax
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah yeelanaya kulan xasaasi ah oo baqdin xoogan laga muujiyey kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa la filayaa in lagu go-aamiyo arrimo muhiima oo ku saabsan doorashooyinka dalka ka dhacaya waxaana jirta baqdin xoogan oo laga muujiyey islamarkaana baaqiyo kala duwan loo diray xildhibaanada kaas oo ku aadan in aan la qaadin go-aan qaldan oo dalka u horseedi kala qalqal amni dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diray fariinta ku aadan in ay kasoo qeyb galaan kulanka maanta oo ah mid markaasi xildhibaanada golaha shacabka uu yahay mid isha si aada loogu wadahayo islamarkaana shacabka soomaaliyeed ay ka wardhowrayaan waxa kasoo baxa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa kulankan xildhibaanada ka dalbaday waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan madaxweynuhu uu xildhibaanada hortago madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu xildhibaanadaha kusoo celinaya muddo kordhintii labada sano ahayd ee ay u sameeyeen waxaana uu markaasi horkeenayaa xildhibaanada golaha shacabka inay meel mariyaan in markaasi dib loogu laabto sharcigaas islamarkaana dalka uu doorasho aado oo ay dalka doorasho ka dhacdo taasi oo ku qotonta heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar laba kun labaatan oo ay gaareen madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka xubnaha musharaxiinta qaar ee u taagan in ay qabtaan xilka madaxweynaha islamarkaana doonaya in dalku ay doorasho ka dhacdo iyo sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyey kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabka waxaana ay muujiyeen in ay baqdin ka qabaan in mar kale xildhibaanada golaha shacabka ay qaadaan go-aan iyaga u gooni ah kaas oo aan la filayn islamarkaana dalka u horseedi kara qalqal siyaasadeed iyo mid amnima horey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa si lama firaan ah muddo kordhin ugu sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana ay ku dhawaaqeen in go-aankan uu yahay mid kasoo baxay xildhibaanada islamarkaana aan ahayn mid markaasi gorgortan laga geli karo lama oga waxa maanta kulanka kasoo bixi kara balse waxaa jirta cabsi xoogan oo kulanka laga muujinayo islamarkaana laga baqdin qabo in wax aan la filayn uu kasoo baxo islamarkaana ay dhacdo in dalka arintaasi ay u horseedo dagaalo iyo fowdo waxaana sidoo kale jirta in kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu yahay maanta mid si aada u xasaasiya islamarkaana laga warsugayo in markaasi xildhibaanadu ay qaadaan go-aan ku aadan in dalka ay doorasho ka dhacdo waxaa sidoo kale laga baqdin qabaa islamarkaana la muujinaya cabsi ku aadan in xildhibaanadu ay diidaan in markaasi madaxweynaha go-aankiisa inay ka hor yimaadaan iyo in ay markaasi dhacdo in mid kamida mas-uuliyiinta ugu sasareysa dalka ay xilka
mahadsan yahay waryaheena faysal cabdi faarax oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee kulanka xildhibaanada maanta golaha midowda murashaxiinta ayaa ka digay in golaha shacabka uu qaado dibindaabyo lagu sameynayo xasiloonida iyo geedu socodka doorashooyinka dalka iyadoo maanta kalfadhiga baarlamanka federaalk soomaaliya uu ka dhici karo qalalaaso iyo fowdo kuwaasoo ay sameyn karaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa war qoraala ay soo saareen midooda murashaxiinta dalka waxay walaac xoogan kaga muujiyeen kulanka maanta ay yeelanayaan golaha sharci dejiyayaasha dalka golaha midooda murashaxiinta waxaa uga digayaa guddoonka golaha shacabku ay muddo xidheedkoodu dhammaaday in ay qaadaan tilaabooyin lagu dhibaateynayo ama lagu dibindaabinayo xasiloonida iyo geedi socodka doorashooyinka dalka sidii ay labiiyo tobankii abril laba kun iyo labaatan iyo kow iyaga iyo tiro kooban oo xildhibaano ah ay u qaateen go-aano sharci darro ah oo ay dalka u horseedeen qalalaaso siyaasadeedii mid amni golahu wuxuu caddeynayaa in madaxweynuhu mudaxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu yahay caqabadda ugu horeysa ama ugu weyn ee hortaagan heshiiska laga gaarayo doorashooyinka dalka sidaasi darteed waxauu golahu ku baaqayaa inay faraha kala baxa howlaha doorashooyinka islamarkaana la baneeyo xafiisyada uu sida sharci darrada uu ka degan yahay villa soomaaliya golahu wuxuu ku baaqayaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta in si buuxda ula wareego hogaanka doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka tijaabiyaan ah waxay sahlanayd ee dib umeynta iyo weliba dib umideynta kalsooni dhiska ciidanka asluubta sida ku salaysan dib u mideynta kalsoonida dhiska ciidanka sida u kula qaybsamay ciidamada muddo kordhinta sharci darrada ayaa waxay ka xeejinaysaa kalsooni in lagu qaban karo hufnaan iyo weliba doorashooyinka dalka maadaama ra-iisul wasaarihi oo musharax uun ahayn xilka madaxtinimada dalka guluhu wuxuu dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqayaa in xukuumadda u garab siiso hogaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka si dalka u samata bixiyo qalalaase amni iyo mid doorasho oo labooba ayaa lagu soo gebagabeeyey war qoraala ay soo saareen midooda murashaxiinta dalka kaasi oo ay kaga hadlayaan xaaladda guud ee magaalada muqdisho iyo weliba kulanka maanta ay yeelanayaan xildhibaanada baarlamanka soomaaliya warkan qoraalee kasoo baxay golaha midooda murashaxiinta dalka ayaa kusoo aadaya iyadoo maanta kulanka xildhibaanada baarlamanka uu noqon karo mid aadaadu xasaasi iyadoona halkaasi la filayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu halkaasi khudbad ka jeediyo kaasi uu kaga hadlayo xaaladda doorashooyinka dalka isagoona xildhibaanada ka dhaadhicin karo in gebi ahaanba ay ka tanaasulaan muddo kororsiga labada sano ee hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya muddo kororsigan ayaa si aada waxaa uga soo horjeestay beesha caalamka iyo weliba siyaasiyiinta musharaxiin qaar shacabka bulshada kuwa kala nool degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba gobolada soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya ayaa ku aaminsanayd hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabeelle iyadoona markii dambe madaxweyne maxamed cabdulaahi uga baxay ballanta ina laga digtoonaado arrinta doorashooyinka muddo kororsiga iyadoona hogaamiyaasha hirshabeelle iyo galmudug dhowaana ku dhawaaqay si wadajirna u shaaciyay inay kasoo horjeedaan muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda iyagoo sheegay inaysan u adkeysan karin waxa ka soconaya caasimada dalka ee muqdisho kulanka xildhibaanada baarlamanka maanta ayaan la ogeyn waa wejiga uu ku furmi doono iyadoona xildhibaano qaar ay isha ku wada hayn doonaan khudbadda uu jeedin doono madaxweynaha muddaxidheedkiisu uu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan laga dalbaday inuusan soo farageshan arrinta ku aadan muddokororsiga ay saxiixeen baarlamanka soomaal muddokororsiga ay ansixiyeen baarlamanka federaalk soomaaliya kaasi oo saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoona la sheegay in tallaabadaasi hadduu ku kaxo uu xilkiisu ku weyn karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cadaadis xoogan waxuu kala kulmayaa beesha caalamka siyaasiyiinta qaar iyo weliba waxgaratay oqaasha gobolada soomaaliya siba gobolka banaadir isagoona si aada loogu dhaliilayo muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya labiiyo tobankii bishan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyey in laba sano muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo saddexiyo tobanka bishana uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilaabooyinkaas uu qaada waxaa si aada uga dhaliila midowda murashaxiinta dalka kuwaasi u hanqaltaagaya kursiga haatan uu ku fadhiyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sheegeen inay yihiin mid sharci darra maxamed cabdulaahi farmaajo cadaadiska kaga imaanaya dowladaha shisheeye midowda murashaxiinta iyo weliba siyaasiyiinta qaar ayaa waxaa ku soo aadaya isku dhacyo xoogan iyadoo muqdisho ay ka bilaaween kaasi oo dagaallo xoogan ay isku horfadhiyeen muqdisho oo dhex maray ciidamo si gaara u wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana fadhiga maanta loogeyn sababaha waa wejiga uu ku furmi kara iyadoona walaac xoogan ay ka qabaan siyaasiyiin iyo weliba coqaal iyo waxgarad ku sugan gobolka banaadir iyo gobolada soomaaliya iyadoona maanta siyaasadda ugu weyne isha lagu wada hayn doono ay tahay fadhi maanta ay yeelanayaan golaha sharci dejiyaasha dalka qoraal ka soo baxay midowda murashaxiinta ayaa waxaa si aada loogu cambaareeyey dowladda soomaaliya iyo weliba xildhibaanada baarlamanka soomaaliya inaysan qaadin tilaabo dhowaan ay qaadeen labiyo tobankii bishan oo si deg deg ay ku sameeyeen muddo kororsi laba sana oo ay loo sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya lama ogo qaar ka mid a xildhibaanada oo shalay laga dalbaday inay soo xaadiraan kulankan inay imaan karaan iyadoo weli xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay kumankaani ka maqnaan karaan shalay ayay ahayd markii madaxwey- waa gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya uu ku booriyey xildhibaanada inay soo xaadiraan fadhiga ay yeelanayaan maalnimadii sabti oo maanta ku beegan saddex saac oo subaxnimo oo inaga xigaan daqiiqada yarkaasi oo la filayo inuu furmo kulanka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
dad isku isku soo abaabulay ayaa ba- banaanbax ka dhigay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo ay muqdisho ka taagneyd saacadihii iyo weliba maalmihii lasoo dhaafay qalalaaso siyaasideed mid amni darro iyadoo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo si gaara uga soo horjeeda muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa waxaa isa soo tareeyay banaanbaxyo xoogan oo ka dhacayo magaalada muqdisho ee ba- caasimada soomaaliya banaanbixii afraad ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasi looga soo horjeedo mudakorortiga hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo mudakorinta labada sana ee loo sameeyey madaam maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoona dadkana banaanbaxaya si aada usoo bandhigaya shucuurtooda ku aadan siday kaga soo horjeedaan mudaxileedka labada sana ee loo sameeyey hayadaha kala duwan ee dowladda iyo weliba go-aan ay qaateen gola- gudoomiyaasha ama hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hiirshabelle oo lagu kala animiyo jowhar iyo dhuusamareeb iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble kaasoo isku wada raacay inay kasoo horjeedaan arrinta mudukororsiga labada sanaha iyadoona dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in la aado heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar qaar ka mid a dadka banaanbaxa dhigayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen hadallo ay kaga soo horjeedaan maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo dooni meyno iyo weliba mudukororsi dooni meyno iyo waxyaabo la mid a ay ku dhagrayeen dowladda haatan uu hogaamiye maxaa cabdulaahi farmaajo iyadoona si aada u sheegay in gebi ahaanba maxaa cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay gebi ahaanba muqdisho ka saari doonaan haddiiusan ka tanaasulin labada sano oo mudukororsiga doorashadana uusan doorashana uusan dareerin dalka iyadoona la sheegay inuu galay qalalaase amni qaar ka mid a shacabkii xalay banaanbaxayay ee warbaahinta kula hadlayay goobaha ay ku banaanbaxayeen ayaa waxa ay dowladda soomaaliya uga digeen in dalka laga abuuso laga abuuro qalaasi iyadoona inta badan aydan isoo jeedinayay maxamed cabdulaahi farmaajo muduleedkiisu dhammaaday isagoona sheegay inuu doonayo gobollo qaar inuu dhiso isagoona sheegay in uu doonayo in uu dumiyo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya bilicdi ay ku taagnayd isagoo la sheegay inuu adeegsanayo hubka ciidanka dowladda federaalk soomaaliya
war kalitalis kama diideen kalitalis kama diideen farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhaco war kalitalis kama diideen kalitalis kama diideen farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhaco madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee sida sharci darrada ah ugu darsada labada sano baarlamaanka wakhtigiisu dhammaaday ee madaxweynaha sida sharci darrada dheheen laba sanaa kuugu darnay tillaabadaas ay qaadeen oo dalka burbur gelinayso ayaa laga soo hor jeedaa waxaa isku soo baxay shacabkii gobolka banaadir kumannaan qofood ayaa isku soo baxday bannaanbaxa wuxuu ka soo bilowday degmada kaaraan hadda wuxuu marayaa degmada yaakshiid wuu soco doonaa degmooyinka kale ee gobolka banaadir ayuu gaari doonaa dadku waxay muujinayaan shucuubtooda waxay caddaynayaan inay digteetarka ka soo horjeedaan waxay ku baaqayaan nabad waxaan leennahay haddii aan nahay shacabkii soomaaliyeed gaar ahaan shacabkii magaalada muqdisho in aanan rabin digteetar ayaa sheegaynaa waxaan sheegaynaa in labada sano ku darsashada uu farmaajo samaystay ay xaaraan tahay oo aanan oggolaanaynin caawa waxaa isku soo baxay boqolaal shacab dadweyne ah shacab soomaaliyeed ayaa isku soo baxay waxay diidan yihiin kelitaliska waxay diidan yihiin mudukororsiga waxay diidan yihiin dagaallada sukeeye farmaajo wuxuu abaabulay dagaallo sukeeye ayuu abaabulay ciidankii ayuu qabiileeyey qabiil ayuu u isticmaalay bannaanbaxyadeena way socon doonaan hadduu ilaa yidhaahdo shacabkana waxay muujinayaan shucuurtooday muujinayaan habeen iyo maalinna waxay u taagan yihiin kelitaliska inay ka hortagaan diidaan maya yidhaahdaan iska diidaan muhiimaddaa waxay tahay farmaajo wuu u baxyey baarlamaan xudigiisa dhammaado xaaraane ayuu madaxweynihii wakhtigiisa dhammaado xaaraane wuxuu u tagay in xilka loo kordhiyo taas ayaa keenta xanuunka xamar ay xabadda ku bilaabatay diidana waxaa i diidan saraakiishooda saraakiisha ma diidana waxaa diidan shacabka soomaaliya saraakiisha waxba uma diidano waxna kama ogolo xilgiisu waa u dhammaada farmaajo waddankayna haga dago farmaajo wuxuu rabaa inuu gada dhiso waddankaynana uu baabi'iyo maga yeeli doonno mana yeeli doono
balaanbixii xalay muqdisho ka dhacay ayaa ahaa midkii afaraad oo si gaara looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo farmaajo iyadoona inta badan shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir si aada uga soo horjeedaan mudakororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya banaanbaxayaashan ayaa qiiladhaan uga muujinayay qaabka dowladda soomaaliya wajahayso cadaadiska ay saaraysa shacabka iyo dowladnimada soomaaliya dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona shacabkii xalay banaanbaxa dhigayay si aada ugu han- ugu- waa ugu hanjabay in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhigi doonaan muqdisho ilaa muqdisho uu ka baxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xaaladda guud ee magaalada muqdisho ayaa maalmaha ugu dambeeyey i degneyd iyadoo cabsi laga qabay in muqdisho ay gasho dagaalo sokeeyey xilli ciidamo dowladda federaalk soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen inaysan muqdisho ka bixi doonin ciidamada sida aadka uga soo horjeeda muddo kororsiga hay-adaha dowladda oo maalmihii u dambeeyey dagaallo xoogan la gayirayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ciidamadaasi ku hanjabay in dalka aysan ka bixi doonin ilaa ay hateen waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu tago teendhada fisyone halkaas uu ka furo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka qaar ka mid a siyaasiyiinta sida aadka u taageero siyaasadda farmaajo ayaa waxa ay la yaaban yihiin qaab ciidamo dowladda soomaaliya ah oo ay uga hadlayaan arrin doorasho iyo wax la mida iyadoona la sheegay in loogu talagalin ciidamadan loogu talagalin xisniinta amniga iyadoo ilaa haatan siyaasiyiintii qaylandhaanka muujinayaan ciidan soo hadal qaadaya siyaasad soomaaliya iyadoona ay sheegeen in loogu talagalin siyaasiyiinta qaar ayaa walaha xoogan waxay ka muujinayaan dibadbaxyada iyo weliya rashadaha ka taagan muqdisho iyadoona xalay ay sheegeen qaar ka mida siyaasiyiinta dalka waraysi aan la yeelanayn in muqdisho aysan u baahnayn xil ay kusoo noqoto dagaaladii sokeeye oo soddonkii sane ee burburka ay ku jirtay dadka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliya ayaa looga digay inaysan qalalaaso ka abuurin dalka iyagoona la sheegay in ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood qalalaasaha iyo weliba arrimaha ku hortaagan hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka dhowaan ayay ahayd markii barakacyo xoogan uu ka bilowday magaalada muqdisho kaasi oo ay sameynayaan shacabka ku sugan gobolka banaadir iyagoo gebi ahaanba faaruujiyay degmooyinka warta nabadda howlwadaag iyo warta nabaddu si aada uga fogeen villa soomaaliya oo ay weerar ku ahaayeen ciidamada sida gaarka uga soo horjeeda dowladda uu hogaamiye farmaajo iyo labada sano ee muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda shacab siyaasi iyo ciidan ayaa si aada ugu hanjabsan rayay farmaajo madaxtinimada dalka inuusan sii hayn isagoo u baaqay in uu weliba iska casilo xilka madaxtinimada soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in siyaasiyiin si aada u taabacsan siyaasadda farmaajo ay madaxweyne farmaajo ku cadaadinayaan inuu iscasilo maadaama talada dalka iyo meel xun gashay iyadoo qaranimada soomaaliya ay tahay mid aan hadda laisku halayn karin ciidamada puntland ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey buuraha calmadow si looga garowsado dhagar ay wadaan kooxda daacisha ciidamadan b m b f ka loo yaqaano ee ka howlgalo buuraha calmadow ee maamulka puntland ayaa howlgallo saacadihii lasoo dhaafay waxay ka sameeyeen buuraha calmadow ciidamada puntland ee loo yaqaano b m b f ta ayaa waxay howlgallo ka fuliyeen deegaanka xaaji inyaad eynaad oo ka tirsan buuraha calmadow ujeedka howlgalkan ayaa ahayd xaqiijinta amniga sahmeynta xogaha argixisada kuwa inta badan lagu dham- waa bartilmaamaystay ku dhuumaaleystaan buuraleydaasi warkan ayaa kasoo baxay barta ay ku leeyihiin ciidamada b m b f ta iyadoona maamulka puntland shir rasmi u saacisay warqadani waxayna ku sheegtay ciidamada puntland ee loo yaqaano b f b f ka waxay howlgallo ka fuliyeen deegaanka xaaji enyaad inaad ee ka buuraha calmadow ujeedka howlgalkan ayay ahayd xaqiijinta amnigii iyo sahmiinta xogaha argagixisada kuwaasoo inta badan ay ku dhulmaaleysanaya buurahaasi ayaa lagu sheegay war ka soo baxay mataliska ciidanka puntland ee loo yaqaano b m p afta sidoo kale ciidankan waxay howlgalladeen ama ka howlgaleen deegaanada dhabadhabo dacagaan waa dhagacaan beeraha shibis iyo weliba bacadweyne waxayna xaqiijiyeen ciidankoodu inay degsiin waa degmooyinkaasi ay ku muushinayeen amniga iyo weliba deganaansho ciidanka p f b f ta loo yaqaano ee ka howlgala maamulka puntland waxay sii wadi doonaan waajibaadkooda shaqo ka dhan ah argixisada burcadeedka iyo weliba jiriifka muqaadaraadkii weliba wixii la mida ciidanka maamulka puntland ee loo yaqaana b m b efta ayaa ku hanjabay inay gacanta kusoo dhigin do- ay kusoo dhigi doonaan kooxa ay ku sheegeen inay yihiin argagaxiisa kuwaas oo ka dagaalama maamulka puntland kuwaas ay kala jeedaan kooxda daacish waxayna sheegeen in ay burburiyeen fariisimo daacish ay ku lahaayeen buuraha caalmadow dhabarkooda waxayna sheegay in howlgalladan ay sii wadi doonaan ilaa ay ka xaqiijiyaan amniga deegaanada maamulka puntland waxay sheegeen in cirif iyo weliba deegaano ka tirsan maamulka puntland ay soo qaban doonaan muqaadaraadkii weliba cururka daacish oo ay sheegeen inay yihiin argagixiso kuwaas oo dhuumaaleysi kusoo gala maamulka haatan uu ka tiiya puntland siciid cabdulaahi deni maamulka puntland ayaa ciidamadooda waxay howlgallo inta badan ka sabu- ka sameeyeen deegaanada xaaji inyaad oo ka tirsan buuraleyda calmadow iyadoona la sheegay in deegaanadaasi ay ka mid yihiin dhadhabo taxgacaana beeraha shibis iyo weliba bacadweyne oo ka wada tirsan maamulka puntland ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano b m b f ta ayaa howlgallada ay ka fulinayaan deegaanada maamulka puntland waxaa lagu xaqiijinaya sida ay noo sheegeen ilo xoog ogaal ah oo ku sugan deegaanada iyo ciidamada maamulka puntland howlgallada ay ka sameeyeen ciidamo sida gaarka iyadoona amniga deegaanadaasi lagu xaqiijinayo maadaama lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan kuwaasoo ay ciidamada maamulka puntland ay ka hortagayaan dhagar ay wadaan kooxay ku sheegeen adgixiso inta badan ah weeraro iyo weliba dagaalo ka fuliya deegaano ay kaga sugan yihiin maamulka haatan uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ee puntland guud ahaan dhegeystayaal waa nageyntaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed soomna maxamed aqal faafar sameynayo cidda warka iyagu seega waxay dib uga daalcan karaan simban yuuse nabadgelyo
اهلا وسهلا وسهلا